markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo hayaa jacfar kuukay
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotae meel walba oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna martida makarafoonka toddobaadkan barnaamijka waxaa iigu marti ah cabdilfataax xasan fiidow oo ah guddoomiyaha carwada warshadaha soomaaliya oo toddobaadkii ina dhaafay dhammaadkiisii lagu qabtay magaalada muqdisho carwada warshadaha soomaaliya waxaa ka soo qayb galay in ka badan shan iyo labaatan warshadood oo ka jira gudaha soomaaliya wax soo saar muhiim ahna kusoo kordhiyay dalka haddaba cabdilfataax waxaanu kala sheekaysan doonnaa carwadaasi intii ay socotay waxyaabihii ugu waaweynaa uguna xiisaha badnaa ee ay la kulmeen iyo weliba dhiirigelinta ay arrintaasi u yeelan karto dadka doonaya in ay haatan soomaaliya maalgashadaan cabdifataax kusoo dhowow barnaamijka martida makarafoonka waan ku dhowahay v o a adigoo jacfar kuukaay ah waad mahadsan tahay waan idinkaga mahad celinaynaa insha allah waaya cabdifataax dabcan waxaad qabateen bandhigga warshadaha soomaaliyeed oo magaalada muqdisho ee ku qabsoomay dabcan waxaan filayaa inay tahay markii ugu horreysay oo bandhig caynkaas oo kale ah lagu qabto gudaha waddanka soomaaliya bandhigaasi fikirkiisa iyo qabanqaabadiisuba sidee markii hore idinkugu soo dhaceen horta waa mahadsan tahay bandhigani waxa uu noogu soo dhacay inta dhalinyarada soomaaliyeed markay gudaha dalka wax ku bartaan waxbarasho kalena banaanka u aadaan waxay arkaan exbooyo dunida ka dhacaya oo kala duwan dalkeenana wuxuu ku jiraa dalalka hadda dagaalada kasoo kabanaya horeyna u lahaa warshado tiro badan warshadahaasi ku jiri jiray laba noocoo kuwo private ah iyo kuwo public ah marka waxaa nagu kalifay in aan bandhigan ka fakerno oo oo uu nagu dhasho in warshadaha qaar dalka ku yaalo ay soo saaraan ay yihiin qarsoon markii aan ka fikirnay kadibna waxaan isla ogaanay ama isla garanay anagii aniga iyo tiimkii kala abaabulay oo barnaamijkan inaan maamulka rugta ganacsiga iyo warshada soomaaliyeed wadaagno fikirkeena si aan fikirkeena ugu bedelno ficil meeqa warshadood oo gudaha wadanka soomaaliya ku yaala ayaa ay carwadan ka soo qayb galeen carwada waxaa kasoo qayb galay ilaa iyo shan iyo labaatan warshadood oo labaatan nooc oo kala duwan warshado isugu jira laakiin si guud carwada waxaa kasoo qayb galay waa shan iyo labaatan warshadood iyo afar sponsors ah ama qarashka ku baxayay bandhigaasi bixinayay oo taabagelinaya shan iyo labaatankaasi warshadood dhammaantood magaalada muqdisho bay ku yaalaan mise waxaa jira qaar gobolada dalka ka yimid shan iyo labaatankaas warshadood afar iyo labaatan warshadood oo ka mid ah magaalada muqdisho ay ku yaalaan marka laga reebo hal warshad oo nooga timid galmudug ee eriyada xinlaba oo ah taasoo ah warshada cusbada soo saarta ee national salt dabcan waa markii ugu horreysay oo barnaamij noocan oo kale ah la qabto adinkana markii aad barnaamijka qabateen waxyaabo fara badan baad aragteen waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee aad ku aragtay intii ay carwadaasi socotay waxyaabihii ay warshaduhu soo bandhigayeen maxay ahaayeen waxaa ka mid a in dalkeena uu maanta soo saaro warshada waxaa loo yaqaano birta dhismaha loo isticmaalo ee shuka loo isticmaalo inuu dalkeena soo saaro rinjiga ee guryaha loo isticmaalo weliba kiimikadii iyo waxyaabihii laga sameynayay dalka gudihiisa lagu sameeyo sidoo kale waxyaabaha aan aadka ula yaabnay oo dalka uu leeyahy waxaa ka mid a in koola mutulel wax la yidhaahdo dalka gudihiisa lagu sameeyo taasoo markeedii hore dibadda laga keeni jiray sidoo kale kuraasta caagaga ah ee dibadda laga keeni jiray markoodii hore in gudaha dalka lagu farsameeyo jibsiga caruurta ee cunaan oo kale in gudaha lagu farsameeyo cabitaanada la isticmaalo ee la qasto sidoo kale in kartoomadii dalka ee dalka gudihiisa lagu sameeyo kuwaasoo laga keeni jiray markii hore dibadda oo ay isticmaalaan warshaduhu haddii aad hayso liiska warshadaha ka soo qayb galay bandhigan inta hadda aad ka dhawaajisay marka laga soo tago maxay warshadaha kale soo saarayeen waxaad noo sheegtay labaatan nooc oo wax soo saara oo kala duwan in shan iyo labaatankaasi warshadood ay soo saaraan maxay kale yihiin ama inta ugu muhiimsani maxay tahay inta ugu muhiimsani markaa qeybihii hore aan soo sheega laga tago sida joodarigii biyihii waxa la yidhaahdo malabkii oo gudaha dalka lagu soo saaro makaluunkii oo inta gudaha dalka lagu soo saaro la farsameeyo asagoo gasaacadaysan iyo asagoo sajaal garaysanoo subermarkeedyada lagu gado in caanihii dhowr nooc loo rogo qaarkood caadi loo cabi karo iyo qaar yogod ah iyo kuwo kale oo lagu daro sida saytuunka ama tufaaxa iyo waxyaabo kaleoo caanaha in lagu dari kara sida mooska oo kale kambaniyaduna waxay ahaayeen shan iyo labaatanka kambani marka laga reebo afar isku mid ahoo xagga biyaha maadaama waddankeenu u badan yahay iyo labaatan iyo kow warshadood oo laba ka mida ay yihiin isku qayb sidoo kale waxaa dadka kasoo qayb gala ka mida gruub ama warshad samaysa dhuxusha taasoo markeeda hore dhuxusha ka samaysa qolofka qumbaha la tuuray taasoo ay warshadeeyaan marka ay warshadeeyaanna ay noo sheegeen in la isticmaali karo shan xabo oo dhuxushaasoo aad u yaryar ah muddo maalin ah ama laba maalmood ah marka laga soo tago wax soo saarka warshaduhu ay ku soo kordhinayaan gudaha waddanka soomaaliya maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ay la kulmaan warshadaha dabcan intii bandhigii uu socdayna laga yaaba inaad kala sheekaysateen waa maxay caqabadaha ugu waaweyn oo warshadahaasi gudaha waddanka soomaaliya ku yaala hadda ku horgudban caqabaduhu waa dhowr nooc kuwa warshadahaas u saameeyey qaab brifad ahaana iyo kuwa u saameeyey kuwa qaab public ahaan ah kuwa qaabka public ahaanta u saameeyey warshadahaas waxaa ka mid a in materialka warshaduhu intooda badan ay ka keensadaan bannaanka shayga marka lagu leeyahay materialkiisana warshadu waxa ay ka samaynaysaa intuusan production isku bedelin waa material materialkana intiisa badan dalka dibaddiisu nooga yimaadaa maadaama annaga waxbeerashada dalku aada u yaryahay waxayna aada uga cabanayeen in tekada muqdisho markay soo istaagaan oo kale canshuur laga qaado canshuur iiba laga sii qaado kadib markay production u bedelaan canshuur laga qaado guryaha ay degan yihiin canshuur laga qaado intaasoo shaqaalana ay hayaan kadib markii ay intaas oo canshuura laga qaaday culayskii sii fuulayay uu labalaaban yahay waxa ay yidhaahdeen waxa aan soo saarno wuxuu aan ku qasbannahay haddii qofka dibadda kaga keensaday sheegaas shan doolar inaan annagii shantii doolar ku gadi karin ee aan ku gadi karno toddoba doolar ama sideed doolar taas oo sababaysa canshuurta tirada badan ee saaran marka waxyaabihii gudaha waddanka lagu farsameeyey ayaa ka qaalisanba kuwii dibadda laga soo dhoofinaya ha taasna waxaa sababaysa materialka dibadda materialka dibadda laga keenay iyo canshuurtan heerarka kala duwan ee saaran ha waxayna warshadu inta badan codsanayeen inay u gudbiyeen wasaaraddii ganacsiga iyo wasaaraddii warshaduhu intaba ay u gudbiyeen kana codsadeen in loo sameeyo canshuur dhaaf maadaama ay yihiin dad shaqaalaysiiyey dhalinyaro badan markoodii horena waxay naga codsadeen waxaan waxay yidhahdeen waxaan awoodnay markeenii horeba in shaygaan u baahannahay tusaale ahaan teg aweyga shaaxa lagu cabo oo kale markaan u baahanahay inaan jeyna ama dubay ama turkiga kasoo raro karo bakhaar aan ku xiri karo hal qofna u ii shaqaynayo laakiin markaan teg aweygaas gudaha kusoo saaro oo materialkii laga sameynayay qaybna gudihii dalka aan ka helo qaybna aan dibaddii ka keenno waxaan shaqaalaysiyu yidhi laba boqol ama saddex boqol oo qof oo ka badan saddexdaas boqoloo qofna waxa ay sii saacidi karaan saddex boqol oo qoys wax ka badan muddooyinkii ugu dambeeyey ee marka laga hadlayo warshadaha wadanka gudaha ee gudaha wadanka soomaaliya ee ka shaqaynaya iyo kuwa ee la danaynayo in ay yimaadaan oo gudaha wadanka laga hirgeliyaba baqdinta ama cabsida ugu weyne ay qabeen waxay ahayd dhinaca korontada oo labo qaybood u qaybsan qayb ah in korontadii wadanka soomaaliya hadda ka jirta aanay awood weyn oo warshado ay ku qaadi karto lahayn iyo in aanba laysku halayn karin oo in badan ay googo-ayso oo ay hawada ka baxayso caqabadaasi ee ma ka sheekeeyeen oo ma ka hadleen warshadleyda soomaalida bandhig markii la isugu yimid doodihii iyo banaliskii waxaaba ka mid ahaa qaybta caqabada korontada dalka ka taagan waraysigaas maxaa la yidhaahdaa inta badan dadkaas waxa ay sheegayeen warshadleydu in caqabadaas inteeda badan xagga korontada ah ay xalisay shirkad ka mid a shirkadaha dalka ku yaalo kuwaasoo dhowr kilomitir u dhigay solar siiyana koronto gaar ah warshadahaas boqolkiiba boqolna waxa ay noo sheegeen qiimo ayaga ay ku qanacsan yihiin in loogu dhufto korontaduna ay tahay koronto xoog badan oo gaar u ah oo aan kuwa magaalada la siiyo aan ahayn si gaara loo siiyo haddaan ka soo tagno waxtarkooda waxaa jira dhibaatooyin kale oo bulshada iyo deegaanka ay ku hayaan ee warshaduhu dunidan horumartay dabcan shuruuc baa ka taala meesha warshada laga dhisayo dadka deegaanka ah halka ay inta ay u jirsanayso iyo waxyaaba saas oo kale ah iyadoo laga cararayo in qiiqan hawada lagu sii daynayo dhibaatada ku sababi kara dadweynaha qeybna ka qaadan kara isbeddelka cimilada warshadleyda soomaalidu arrintaasi ma ku darsadeen tixda oo ma u muuqdaan kuwa mas-uuliyad iska saaraya mase meeshii la doono bay warshadda ka hirgeliyaan oo ay ka dhisaan qiiqana siday doonaan bay hawada ugu sii daayaan horta warshaduhu waa laba nooc inkastoo dalkeena warshado waaweyn lahayn oo uu leeyahay warshado yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah kuwa yaryar marka laga soo tago in maxaa la yidhaahdaa magaalada dhexdeeda ay degan yihiin laakiin warshadaha waaweyn oo shaqaalaha dhowrka boqol oo qof u shaqeyso ilaa saddexda ilaa shanta boqol oo qof u shaqeyso waxay degan yihiin intooda badan degmadan daynil hadda xaafadan daarusalaam banaankeedao kale ay degan yihiin marka aad tagto maxaa la yidhahda waxa ay degan yihiin warshadaasina dhul bannaan oo cidlo ah oo laakiin magaaladii u muuqda transportation ay kusoo sameyn karaan waxa ay hayaan qaarkood waxa ay degan yihiin maxaa la yidhahdaa xaafadan cusub ee magaalada jambiga ku haysa ee galmudug loo yaqaano dhowr warshadooda waaweyn ayagana degan eryada jaziire inta aadan gaarinna sidoo kale waxaa degan warshado waaweyn marka warshadu waxaaba u malaysaaba inay kusii tashteen markoodii horeba in dhismahooda ay kaga fakareen soddonka sano soo socoto ama labaatanka sano soo socoto inta aysan magaalada kusoo faafin ay sii degaan meel macquul ah hawshan aad qabateen iyo bandhigan iyo warshadahan isku yimid iyo dadkii kasoo qayb galay dhiirigelin intee la eg ayay siin kartaa dadka doonaya in warshado noocan oo kale ah ay ka hirgeliyaan soomaaliya laakiin cabsi ay ku jirtay cabsi dhinaca ammaanka ah sidaad ka dhawaajisay cabsi dhinaca korontada ah iyo cabsi dhinacan hadda aad ka warantay ee qarashka faraha badan leh ee qofka doonaya in uu wax soo saar gudaha wadanka ku sameeyo dusha laga saarayo bandhigan hadda lixdii bilood dambe annaga oo kaashanayna rugta ganacsiga warshadaha soomaaliyeed lixdii bilood dambe waxaan ku jirnay in warshad warshad loo booqdo la hubiyo warshadu inay tahay warshad jirta si sax ah waxaana kasoo qabanaynay clebiyo kadibna social mediahan dadka la wadaagaynay waxaan aragnay warshado badan oo dansanaa oo qaarkood row materialkoodii ay yaalaan maxaa la yidhaahdaa ay yihiin kuwa loogu talagalay in la isticmaalo laakiin shaqaalihii iyo wixii markaas aan u diyaarsanayn markay arkeen bandhigeenu warshadahaas waxay ku qasbanaadeen inay dib u kacaan dad badan oo qurbajoog ahaa nala soo xiriiray oo na weydiinaya categoriska ama qaybaha bannaan ee dalka la maalgashan karo waxaana sidaas si aan u xalin waxaan sameynay buog la yidhahda somaly industrial research buuggaas waxaan ku sameynay cilmi baaristii warshadaha inta aan soconnay ayaan buuggaas kusoo koobnay iyo fursadaha bannaan qof alaale qofka u baahanna websiteka bandhigeenu ka degsan karaa buuggaas ugu dambayntii si kooban fursadaha hadda wadanka ka jira ee dhinaca maalgashiga ah ee warshadaha ah ee aada buuggaasi kusoo bandhigteen bal mid iyo laba nooga sheeg fursadaha maanta dalku u baahan yahay waxaa ka mid a in caanaha siba caanaha lo-da dalkeena iyo maxaa la yidhaahdaa la maalgashado oo sokorti dalkeena dibadda uga imaanaysa la maalgashado beriiskaoo kale la maalgashado baastadoo kale warshadahaasoo kale maalgashiga ah in la sameeyo sababtoo ah waa waxyaabaha qudulduruuriga ah ee dadku inta badan isticmaalaan xoogoodana ay dibadda ka yimaadaan haddii warshad iyo laba warshad la furana aysan dadku ku filnayn waaya aad baad u mahadsan tahay aada u mahadsantahay dhegaystayaaalkaasi waxa uu ahaa cabdifataax xasan fiido oo ah guddoomiyaha carwada warshadaha wadanka soomaaliya oo dhowaantan lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho barnaamijkeena martida makarafoonka ayuuna marti igu ahaa tan iyo intaynu mar kale barnaamij kan lamida dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida